barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha disembarna waa lix iyo labaatan sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna duhurnimo waxaa ka mid ah shir caalami ah oo looga hadlayo horumarka iyo dhallinyarada oo lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti iyo talooyin muhiim ah oo laga soo saaray talooyinka ugu waaweyn ee lasoo jeediya waxaa ka mid a waa in qorshe midaysan loo sameeyo horumarinta dhallinyarada iyo horumarka dhallinyarada ee aan lagu hadlaynin inay qorshayaasha guudun ku dhex jiraan baahidooda in aad loogu kuurgalo waxyaaba baahidooda ku aadanna loo sameeyo
waxaad kalood maqli doontaan xarun dadka loogu masaajeeyo ama loogu duugo oo dumarka u gaar ah oo laga furay magaalada boosaaso
masaajku wuxuu leeyahay dhammaan fawaaid badanoo caafimaada laga helaa sida inuu gabowga degdega ilaaliyo waxaa laga helaa inuu madax xanuunada joogtada yareeyo waxaa laga helaa inuu yareeyo madax xanuunka joogtada ah inuu yareeyo madax wareerka stresska isku buuqa
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
sawtiyanku yaaliyo galina ku sugi jiray anigonkiyankiyo kabdha kula simaye
heestaasi ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa maanta oo isniin ah ku dhawaaqay baroordi qaran iyaga oo sheegay inay baadhis ku wadaan sababta sabab kasta oo suuragal ah oo ama sababtay inay ka dambayso burburka diyaarad milatari oo waxay sidoo kale sheegeen inay eegi doonaan in dhacdadan ay ku lug leedahay fal argagixiso wasiirka gaadiidka ruushka maxim sokolof ayaa sheegay in diyaaraddii burburtay shalay oo axad ahayd oo ay ku dhinteen ilaa labiyo sagaashan qof inay suuragal tahay in uu sababay khaladaad ka yimi dhinaca duuliyaha ama cillad farsamo hase ahaatee mas-uuliyiin kale oo dalkaas u dhashay ayaa sidoo kale sheegay in ay eegayaan in falkaasi uu xidhiidh la lahaa qorshe argagixiso ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen kadib markii ay duufaanta nagten garaacday xeebaha u dhow magaalada manila ee dalka filibiin booliska ayaa sheegay in labada ruux ee dhintay oo ahaa lamaane ay la tageen daadad ay duufaantu sababtay gobolka albay ee koonfurta magaalada caasimadda ah ee manila duufaanta oo axaddii ku socotay xawaaro dhan laba boqol shan iyo konton kilomitir saacaddiiba ayaa si aad ah u waxyeelaysay jasiiradda fog ee katanduans inkasta oo ay weli jiraan roobab xoog leh haddana saraakiisha ayaa sheegaya in xawaaraha duufaanta uu maanta hoos ay u dhici doonto ilaa iyo boqol iyo soddon kilomitir saacaddiiba waxaa la saadaalinayaa in duufaanta tani ay galabta u dhaqaaqdo dhinaca waqooyi iyadoo dalka filibiinna uga sii tallaabi doonto dhinaca badda koonfureed ee shiinaha duhur wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti waxaa toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo looga hadlayay horumarka iyo dhallinyarada gebagabadii shirkan ayaa waxaa laga soo saaray talooyin taageeraya dhallinyarada sida in aragti midaysan laga qaato horumarka dhallinyarada iyo in baahidooda si aad ah loogu kuurgalo iyo qodobo kale dadkii soomaaliya uga qayb galay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha machadka cilmi baarista soomaaliyeed oo ah machad raacsan jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho mustafa cabdulaahi fayruus waxaana mustafa aan kula xiriiray qadka telefoonka ee muqdisho ugu horeyna waxa aan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa shirka
shirkan caalamiga ah ee wuxuu ka hadlayay horumarka iyo dhalinyarada waxaa soo qaban qaadiyey xarunta cilmi baarista euromina oo london ku taal iyo jaamacadda jabuuti waxaa kasoo qayb galay laba boqol oo aqoon yahan ilaa soddon khabiir ayaa goobta joogay sagaal cilmi baarisood oo kala duwan ayaa lagu soo bandhigay wuxuuna ka hadlayay wadamadan koonfurta ka xiga badda cas ay ka mid tahay soomaaliya jazrul qamar jabuuti ethoobiya yeman sacuudiga wadamadaas ayuu ka hadlayay shirka waxaa lagu soo bandhigay oo lagaga hadlay xaalada guud ee dhalinyarada iyo culeysyada haysta dhinacyada kala duwan ay yihiin dhalinyarada waxaa la tilmaamen yihiin qeyb weyn oo bulshada kamid ah sidoo kale waxaa lagu gorfeeyey mustaqbalka dhalinyarada sidii sare loogu sii qaadi lahaa loona sii tayeyn lahaa ayaana lagu gorfeeyey marka waxaa tiri caqabadaha haysto dhalinyarada ayaa qeyb ka ahaa shirka marka maxaa si gaar ah ee loo sheegay dhinaca caqabadaha dhalinyarada xilligan ka horgudban waxyaabaha la sheegay waxaa kamid ahaa dhalinyaradu culays dhanka waxbarashada inuu haysto meel kastay joogaan waxbarashada tiradeeda oo yar haddii la eego dalalku way ku kala duwan yihiin laakiin innaga marka soomaaliya laga eego waddan kasoo doogaya dagaal sokeeye aan nahay in waxbarashadii ay aada u yar tahay sidoo kale noocyada waxbarashada inay aada u yar yihiin sida farsamada gacanta waxbarashada dadka waaweyn culayska kaleeto waa shaqo la-aan shaqo la-aan aada u badan oo tobankii qof ee kastaba ee dhalinyaro ahba qiyaastii toddoba kamidi way shaqo la-yihiin soomaaliya marka la eego sida la sheegayo marka dhinacyadaas waxaa kaloo kamid a culeysyada haysta oo ka dhashay labadaa hore inay u hanqaltaagayaan inay dibadda aadaan iyo tahriib oo isna dhib kale ay kala kulmayaan culeysyada ugu daran waxaa kaloo kamid a inaan qorshayaasha dawladihi iyo maamuladu wadamadu haba ku kala duwanaadeena ay sameeyaan inayna kaalin fiican ka siinin sidii horumarka dhalinyarada sare loogu sii qaadi lahaa
soomaaliya oo kale waxaa la sheegaa in boqolkiiba toddobaatan ay dadku yihiin dad dhalinyaro ah marka maxaa tale ah oo dhinaca horumarka dhalinyarada uu shirku usoo jeediyey dhalinyarada soomaalida horta dhalinyarada soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa dadka da-da dhalinyarada jooga waa boqolkiiba soddon iyo lix dadka shan iyo toban ilaa afar iyo soddon da-dooda udhexayso laakiin haddii lagu daro da-da yaryar ee shan iyo toban jirka ka yar soomaaliya waxay noqonayaan sideetan iyo labo berigii hore dhowr iyo toddobaatan bay ahayn hadda laakiin ilaa boqolkiiba sideetan iyo labo dadka dhalinyarada iyo carruurta marka la isku daro waxaa laga soo tilmaamay inay u baahan yihiin qorshe dhamaystiran si dhalinyaradana ay yihiin maadaama dal dagaal sokeeye kasoo baxaya aan nahay in loo baahan yahay in loo helo qorshe dhamaystiran iyo siyaasado cadcadoo lagula dhaqmo in la xoojiyo waxbarashada lana ballaariyo baahidoodana laga haqabtiro dhankaas shaqo abuur weyn in loo sameeyo shaqo loo abuuro ama iyagu ay abuurtaan lagu dhiirigeliyo kaalinta ay bulshada le ku leeyihiin oo sare loo qaado caafimaadkooda in daryeel la siiyo dhinaca cudurrada dhimirka iyo nafsiga gaar ahaan kaalinta muxuu ahaay hay-adaha waxbarashada iyo maamuladu ay ka qaadan karaan arrintaas ayaa la tilmaamay in markaa mustaqbalkooda maalgashi weyn bulshadu ay ku samayso oo daryeel gaar ah la siiyo dhalinyarada dhinacyadaas ayaa xoogga la saaray dhanka horumarka oo kale ma jiraan warbixino shirka lagu soo qaaday oo ka hadlayay dhanka maaragtay wanaagga iyo dhinaca horumarka dhalinyarada waa la tilmaamay oo warbixino ka hadlaya way jiraan tusaale ahaan in dhalinyaradu haddii waxbarashadu ay dhowr iyo toban sano ka hor ay yareyd inay sidii hore kasoo fiican tahay inay jiraan dhalinyaro waxyaabo sameeyey oo qorshe ganacsiga ama aqoonta ama dhinacyada aada uga muuqda dadaal badan inuu jiro mashaariicda gaar ah oo dhalinyarada ku wajahan inay jiraan laakiin marka baahida iyo intaa lahayo layska kordhigo ayaa waxaa soo baxaysay baahidu inay aada iyo aada iyo aada ay uga ballaadhan tahay waxyaabaha jiraana marna ayna baahidooda dabooli karayn laakiin inuu dadaal jiro ama xaggii dhalinyarada ha ka yimaado ama xaggii kale bulshada iyo maamulada qaybahooda kala duwan ha ka yimaadee wuu jiraa oo lama inkirayo laakiin baahidaa mar walbaba ka ballaadhan teeda kaleoo la tilmaamay waxay ahayd baahida ay qabaani maadaama uun innaga markii gaar ahaan soomaalida laga hadlayo baahidu ay tiro badan tahay baahidaa ballaadhan bay ku dhex lumayaan marka waxaa laga yaabaa in amni iyo ciidamo ay maamuladu ku mashquulaan abaaraha la tacaalistooda inay ku mashquulaan dhibaatooyinka guud ee kaleeto in hantidii iyo miisaaniyaddii maamulada iyo dawladda iyo loo jeediyo marka dhalinyaradii baa meesha ka baxaya oo kaalintii loo baahnaa iyo baahidoodii haqabtirkoodii aan mudnaantii ay mudnaayeen aan la siinayn marka bulshana marka ay ka yihiin dhalinyarada iyo ubadka soo koraya boqolkiiba dhowr iyo siddeetan haddii iyaga aan la maalgashin bulshadaas dhibaato iyo burbur badan ayay la kulmaysaa dhibaatona way iyaguna waxay noqon karaan qodobka muhiimka la tilmaamay waxaa kamid ahaa dhalinyaradu maadaamay bulshada ugu firfircoon yihiin qeyb weyne ay ka yihiin burburka bulshadana kaalin weyn bay ka ciyaari karaan dhismaha iyo horukaca iyo dibudhiska bulshadana kaalin weyn bay ka ciyaari karaan marka waxaa loo baahan yahay in dhanka horukaca iyo dibudhiska bulshada loo jeediyo laguna gacan siiyo haddii la iska daayo isku roogi karaan mar keliya inay burburkii bulshada kaalin weyn ka qaataan waaya ugu dambeyntii muxuu tale ah uu shirka usoo jeediyey dhinaca horumarka ee dhalinyarada
talooyinka ugu waaweyn ee lasoo jeediyey waxaa ka mid a waa in qorshe midaysan loo sameeyo horumarinta dhalinyarada iyo horumarka dhalinyarada ee aan lagu hadlaynin inay qorshayaasha guudun ku dhex jiraan baahidooda in aad loogu kuurgalo waxyaaba baahidooda ku aadanna loo sameeyo in kaalin weyn hawshaas ay ka wada qaataan hay-adaha maamulada hay-adaha horumarka ka shaqeeya ururada bulshada rayidka iyo dhalinyarada laftooda howlaha la qabanayo oo dhanna waa in kaalin firfircoon dhalinyarada laga siiyaa talada iyo qorsheynta iyo go-aan gaadhista iyo markii hawsha la qabanayaba waa inay intaba kaalin fiican oo firfircoon ku yeeshaan dhalinyaradu
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha machadka cilmibaarista soomaaliyeed oo ah machad raacsan jaamacadda muqdisho mustafa cabdulaahi fayruus oo qadka telefoonka iigu warramayay
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan magaalada boosaaso ee xarunta puntland ama xarunta ganacsiga puntland ayaa waxaa laga furay meel dumarka adeegyo kala duwan oo masaaju ka mid yahay loogu qabto rugtan ayaa waxaa ka shaqeeya dumar qura waxaana fikirka iyo hal abuurka xaruntan iska leh gabadh dhalinyaro ah oo dalka dibaddiisa wax ku soo baratay warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf jirdhiska dumarka qaybta masaajka ama duugmada haweenka ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iidaystaan haween badan oo ku sugan gudaha magaalada boosaaso v o a waxay booqatay xarunta bilan oo qaybta jirdhiska gabdhaha ah waxaana xilligaasi halkaasi kula kulannay caaisho cabdulaahi oo ah gabarh dhallinyaro ah oo dalka dibaddiisa ku soo baratay boosaasana ka hirgelisay xarunta jirdhiska bilan caaisho waxay ii sheegtay in imaanshaheeda dalka ay ku soo kordhisay waxay iyadu soo baratay waxaana marka ugu horraysa ay sharaxaysaa cashiradaasi weliba qaabka haweenka loogu dhiso jirka waa mahadsantaha yuusuf iyo bahda dhammaan bahda v o a masaajka ama duugmada jirku waa waa waxyaabo ama qof sh- shaqo loo sameynaya jirkiisa oo la duugayo qofkaasoo isticmaalaya saliido iyo tactics ama xarakooyin kala duwan gacmihiisa oo u isticmaalaya saliido caafimaada kala duwan masaajku wuxuu leeyahay dhammaan caaf- fawaaid badanoo caafimaada laga helaa sida inuu gabowga degdega ilaaliyo waxaa laga helaa inuu madax xanuunada joogtada yareeyo waxaa laga helaa inuu yareeyo mig- inuu yareeyo madax xanuunka joogtada ah inuu yareeyo madax wareerka stresska isku buuqa waa- dhammaan waxyaabahaas ka saaciidaa wuxuuna ka faa'iido badan yahay daawooyinka ama waxyaabaha la cunayo kaniiniyada waxaas madaxa dejiyo dhan bu- waa wax dabiiciya oo qofka jirkiisana caafimaad ah qurux u ah een, gabowgana aad buu ula dagaalamaa bal haweenka idin yimaada markaas ee ma haweenka ee ays oran kadho ee jirkooda markaas wuxuu u baahnaa dhisid iyo duugis mise waxaa idin yimaada dhalinyaro iska haweena oo markaasi doonaya in iyagoo jirkooda uu dhisnaa oo tusaale ahaan iyagoo caata ahaa oo raba inay jirkooda sii dhisaan masaajku een, wuu saacidaa jirdhisidka oo dadka jiimka sameeyo oo kale oo lafa xanuunka een, muruq xanuunka badan waxaasoo dhan dadka jimicsiga sameeya saa ogtiin jirka aad buu u xanuuna masaajku wuxuu waxyaabaha masaajka dee ugu horeeya loo doonto waxaa ka mid ah muruqa iyo lafaha buu aad u saacidaa een, weli noo imaadan dad badan dadka ugu badan hadda noo imaada waa muruqa dadka ka sheeganaya iyo lafa xanuunka ugu yareeya aad buuna caafimaad ugu yahay lafa xanuunka muruqyada waxaasoo dhan madax wareerada dhammaan wuu u fiican yahay shaqadan waxaa ee, maq- nagu maqaalaa inaad kusoo baratay dalka dibaddiisa ee, haddana waxaad uga faa'iideynaysaa adigoo qof dhallinyaro ah ee dhallinyarada kusu- ku sugan deegaanada puntland bal si faahfaahsan ee, imisa sanaa soo baranaysa cashirkan xageese kusoo baratay waxaan kusoo bartay maadooyin maadadan kusoo diyaariyey maadooyin kala duwan dalka dibaddiisa waxaan kusoo diyaariyey waxaa loo yaqaano cosmetology oo ah masaajka ku jiro makaabiska ku jiraan dhaqidda jirka dumarka waxyaabahaas ay ku jiraan waxaan kusoo diyaariyey dalka uganda waxaan kaloo sidoo kale soo bartay craft and artist wax arts wax la dhaho oo ah farshaxanada een, ka duwan jewelryga designinka ah sida dumarka silsiyada xirtaan gacmaha boorsooyinka waxyaabahaas een, waxaana ugu soo noqda wadanka saan uga faa'iidaya dhalinyarada iyo baahida wadanka ka jirto aanan haysan maadooyinkaas aadna ama noogu yarta ama aysan ka shaqaynin dadka bartay xataa wadanka u dhashay banaanka si ay jiraan ay yartaa qof intuu soo bartay maanta shahaado ama cilmi fiican ku haysto wadankii ka shaqaynaya haa way inoogu jirtaa qorshaha oo way inoogu jirtaa inaan u samayno dhammaan qaybihi aynu qurxinta jirka way u baahan yihin raggu siday dumarka ugu baahan yihin wiilasheenu way safahansaneen laakiin qof walba skinka ama biniaadanka maqaarkan qurxintan ama maqaarka biniaadanka isku sibu waxa u rabaa ma ahan dumarka keliya inay u baahan tahay masaajka qurxinta uumiga waxaasoo dhan wiilashana way u baahan yihin waana soo wadnaa waana u tababarayna hadda insha allah tababaray ugu jiraan wiilasha ka shaqayn lahaa xarumahaas waana u furaynaa insha allah wiilashana ugu dambayntii magaalada boosaaso waxaa ku soo badanayey dhallinyarada qurbaha ka imaanaysa kuwaasoo dalkooda ku soo kordhinaya shaqooyin iyo weliba xirfado iyo xarumo ganacsi yuusuf maxamuud v o e
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haatanna dhinacii heesaa haddaan eegno waa heesay si wada jira ugu luuqayaan fanaaniinta nimcaan hilaac iyo asmaloof
sauti yangu yaliyo galina kusugu jiray anigoon giyankiyo kabdha kula simayeen amba ku cashariyeenkiyo waan qabay gubtayado war madoobe madoobe inaaduba kula siman miyaan sheeko kaba guray
sauti yangu yaliyo galina kusugu jiray anigoon giyankiyo asmahay kabdha kula simayeen amba ku cashariyeenkiyo waan qabay gubtayado war madoobe madoobe madooba kula simi miyaan hilac sheeko kaba guray
sudayka gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba kuu hawaynayd goorba kuu hawaynayd
kalgacaylki maan gabin mana goyni wacadkii waxaa dhigagafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
sudaygi ka gaabsada naftii gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba kuu hawaynayd goorba kuu hawaynayd
kalgacaylki maan gabin mana goyni wacadkii waxaa dhigagafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu wuxuu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine bal garwaaqsaynayoho kii kale haddaan tegay muu korin jacaylkuye mun korin jacaylkuye
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine bal garwaaqsaynayoho kii kale haddaan tegay muu korin jacaylkuye mun korin jacaylkuye
waa nafgarasho weyda go'aan go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilan gaadii hore
galgaladii jiray kuma kala go'ayne go'aanka kasoo noqo kasoo noqo go'aanka kasoo noqo
kalgarasho weyda go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilan gaadii hore
galgaladii jiray kuma kala go'ayne go'aanka kasoo noqo kasoo noqo go'aanka kasoo noqo
aad u mahadsan yihiin fanaaniinta nimcaan hilaac iyo asmaloof oo dabcan heestaas sida wada jirka ah ugu luuqeynayey halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana naga xasuusinaa dhegaystayaal haddii aad jeceshihiin in aad barnaamijkan aragtidiina ku darsataan waxaad fariimaha noogu soo hagaajin kartaan somaali at v o a news dot com dabcan wixii barnaamijyo iyo aragtiya ahna mar walba waad noo soo gudbin kartaan idinka oo ciwaankayaga somali at v o a news dot com ama wariyaasheeda gobolka wixii fariimo ah u gudbin doona haatanna waxaynu usii dhownahay xilligii aan idiin soo gudbin jiray wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha waxaana haatan stuudiyaha igula sugan oo inoo hayo wararkii ugu dambeeyey wariyaha v o a nuur xasan nuur
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta aan ku horeyna waxaa galabta la filayaa in lasoo gebagabeeyo tartanka kubadda koleyga gabdhaha soomaaliyeed ee maalmahanba ka socday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ciyaarta kama dambeysta ah ayaa waxaa isugu soo haray xulalka gabdhaha kubadda koleyga ee hirshabeelle iyo banaadir gabdhaha maamulka gobolka hirshabeelle ayaa shalay ka soo badiyey xulka galmudug halka gobolka banaadirna uu ka adkaaday xulka gabdhaha puntland labada xul ee banaadir iyo hirshabeelle ayaa galabta ku lulami doona ciyaarta ugu dambeysa ee tartanka kubadda koleyga ee gabdhaha soomaaliyeed ee ka socda magaalada garowe natiijada kasoo baxdo dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda dhanka kubadda cagta haddii aan eegno toddobaadkan inta badan horyaalada kubadda cagta yurub fasax ayay galeen marka laga reebo dalal yar oo iyagu kooxuhu ay ciyaareen waxaa ka mid ah turkiga oo horyaalka suberliiga ee sabtidii iyo axaddii ay isku haleeleen kooxaha heerka koowaad shalay kooxda rize sibor waxa ay gurigeeda ku garaacday kooxda cusmaan lisabor oo ay dirtay gool iyo eber aghisaar belediye genjiliigbe sabor waxa ay hal gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda coni sabor kaysari sibor ayaa laba gool iyo eber ku garaacday kooxda karabiyug sibor kaasimbaasha waxay laba gool iyo gool ku khasaartay naadiga ah antaliya sabor halka galata saray ay shan gool iyo iyo hal ku dharbaaxday kooxda alenya sibor sabtidiina kooxda horyaalka difaacanaysa ee beshiktash ayaa gool iyo eber dirtay naadiga gaaziyanteb sibor halka adana sibor iyo istanbul bashaakshihir ay isku marwaayeen barbardhaca gool iyo gool ah galabta waxaa is arki doona kooxaha genjilaar birliyi iyo bursa sibor halka caawana ay foodas dari doonaan trabson sibor iyo fenerbahja horyaalka suberliiga turkiga waxaa lix iyo soddon dhibcood ku hogaaminaysa kooxda istanbul bashaak shahiir oo ah koox dhowaan uun la aas-aasay oo ka yaabsatay kooxaha horyaalka dalkaasi bashiktash ayaa kusoo xigtay oo leh shan iyo soddon dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta galata saray oo leh saddex iyo soddon dhibcood halka booska afraadna ay soo tiigsatay kooxda fenerbahja dhinaca horyaalka ingiriiska galabta waxaa jiri doona kulamo adag oo xiiso leh ciyaarta ugu soo horreysa maanta waxay dhex mari doontaa watford iyo crystal palace ciyaaraha kalena waxa ay dhici doonaan galabta lixda marka ay tahay saacadda geeska afrika waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sidaan arsenal ayaa martigelin doonta kooxda west bromwich albion banley ayaa gurigeeda ku soo dhoweyn doonta kooxda middlesbra chelsea waxay fooda dari doontaa kooxda pownimouth lester city ayaa sugaysa kooxda everton manchester united iyo sunderland ayaa wada ciyaari doona swansea waxay martigeli doontaa kooxda westham caawana waxaa is arki doona kooxaha hall city iyo manchester city dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aad buu mahadsanyahay nuur xasan nuur oo markii hore inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaan jilleeci doonaa waa hees uu ku luuqaya allahu naxariistay fanaankii maxamed saleebaan tumeec waa heesta allah may dadaasho
codkaasi allah u naxariistee fanaanka maxamed suleymaan tabeec iyo heestiisii alle meyd dadaasho ayaan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdisan dheere dhegaystayaal tan iyo galabta afarta marka ay tahay xilliga geeska afrika waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
jiro